waa jirtaa arrintaasi waxaana waxu dhaceen baarlamaanku siaad ogtihiin wuxuu furmay lix iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar shaqadiisii caadiga ahayd buuna buuna waday oo u socotay oo kale fadhigii afartan iyo shanaad intaana wuu shaqaynayey maanta u dambaysana wuu shaqaynayey warbixinihii guddiyadaa soo dhammaaday kadibna tala soo jeedinihii iyo wixii ku jiray oo nuxura baanu ka saaray kadibna guddi baanu u magacaabnay saaka golaha baarlamaanka weeye macnaha markii goluhu baas isugu tegey waa gartay guddidii baarlamaankaanu weydiinay waa ka ansixinay guddidii markaanu magacaabnay hawshiina u diray toban guddi tala soo jeedintoodu way badatay waxay dhahdeen wakti baan u baahanay waxaanu ku nihi waxyaabaha prioritiga ah oo jawaab laga bixin karo oo muhiimadda ah ka soo saara wixii kalena waxaa ka dhigtaan waktiga dambe kadibna waxay dhahdeen waxaanu u baahannahay saddex maalmood oo aanu shaqadaa ku soo qabanno golihii oo jooga baanu saddexdii maalmood isla garannay guddoonkaiyagii waa ka tashanay waanu la gaadannay iyagaana codsaday goluhuna waa la qaatay sidaasaanu ku daray jimcaha awalba fasax bay ahayd waxay markaa haysteen khamiistoo beriya iyo sabtida iyo axadda isniintana inay keenaan bay balan tahay
waa gartay
halkaa iyadoo joogta wax kaloo baarlamaanka dhibaataya kama jirin wax mooshinoo yaalay ma jirin wax eed ka jiray ma jirin shaqadiisii caadi ahayd buu watay saasaa lagu kala yimi baarlamaankii caawa fiidkii ayaa la weeraray ilaaladii baarlamaanka joogtana lagu laayay iyo weliba dad shacab ah oo waddooyinka marayay iyo kuwa meherada agtiisa ku haystay
yaa weeraray oo ciidanka soo weeraray yay ka tirsanaayeen amarkase yaa soo bixiyey baa isleedahay waxa weerartay xukuumadda waxayna ahaayeen ciidankii dowladda waxaana hogaaminayey muxiyadiin gacamey cidda amarka taliyaha ciidanka guudna waa madaxweynaha ma jirto waxaan madaxweynuhu ogeyn oo la fulin karaa laakiin falkaa ciidankaasaa fuliyey xoog bay meeshaa duceenay ku qabsadaan ilaaladii baa markaa iyaduna iska caabin ku samaysay ilaa lama marayn karo ilaaladu uma marayn karto ciidankii dowladda xaruntii baarlamaanka weeraraya oo dee wax kale u arkeen iyo cadow kale marka guddoomiye waxa waxa aaminsan tahay weerarkii baarlamaanka lagu soo qaaday oo ay ciidamada dowladdu ay soo qaadeen cidda soo amartay inuu madaxweynaha yahay oo uu xaggaa kasoo fulay baa aaminsan tahay saasaan aaminsanahay waayo taliyaha ciidamadoo dhami waa madaxweynaha mana jirto cid amarada intaa leeg xarunta baarlamaanka inaa weeraro waxa weeye muxuudiin gacameyne kuma dhiisan karo kumana tadaabsan karo haddaanu amar ka haysanin madaxweynaha ama madaxtooyada aanu amar ka haysanin marka waxa weeye dowladdaas soo weerartay xaruntii baarlamaanka puntlandna xoog inay ku qabsan doonaysa ujeedka ay ka leedahayna ma garanayno wuxuu waxa weeye puntland waxay leedahay sharciyad bay leedahay nidaam iyo system baa ka jira kaasaa laysu maraa dastuur bay leedahay goluhu xeeroosaad buu leeyahay laakiin xoog meeshuu ka yimi iyo siduu ku iman karo ma garanayno puntland qaynuunul qaaba dee waad moodaa hadda inuu ka jiro waxa hadda qaabka ay dowladda dhirtone u maaliso waa xoog arrintaana iyagaa ka dambeeyey shacabka iyagaa laayey ciidamadii mees joogay qayb bay laayeen aniga gurigaygii xisaar bay ku sameeyeen waxaa ku go'doonsanaa dhowr saacadood ilaa suldaankii beeraha harti suldaan saciid suldaan cabdisalaan iyo odayaal madaxtooyada markaa ugu tegay madaxweynaha waxaan u malaynayaa sababta markay bilaabatay amaynaba joogeen mise markaasay ka soo baxeen guriga iyo madaxtooyada way isu dhow yihiin gurigaygu guriga yimaadeen waa xisaar waa lagu xisaaray waa lagu go'doomiyey wayna ku go'doonsan yihiin arrintaasna waxaa wadaa waa dowladda ujeeday ka leedahayna garan mayno wixii nidaam ahaa iyo wixii sharci ahaana xoog bay u bedeshay
guddoomiye sidaa sheegayso ma garanaysid sababta ku kaliftay madaxweynaha inuu soo amro in aqalkii baarlamaanka oo isaga lagu doortay la weeraro oo dhiig lagu daadiyo hase ahaatee waxa suuqa ku jirtay inuu jiro khilaaf ba-an oo adiga iyo isaga idiin dhexeeyey ma jiraa wax khilaafa oo ma jiray oo adoo guddoomiye ah iyo madaxweynaha u dhexeeya og tahay
wax khilaafa oo noo dhexeeyey iyo meel aanu isku qabannay iyo waxaanu isugu nimi midna ma jirto madaxweynaha waxaa noogu dambeysay maalinkii uu shirku furmayey soomaad garanin maalintii uu shirka furmayey hoolka buuq waa ka dhacay madaxweynuhu dadka waxaa ugu wardamaysay isagoo hanjabay oo hoolka ka baxay markaa ka bacdi ma kula soo xiriiray oo wax wada hadala ma idin dhex maray labadiina shaksi ahaan maya ma ila soo xidhiirin ma ila soo xidhiirin hoolkana maalintii wuu ka hanjabay oo dadkao dhan baa arkayay adduunkao dhan hanjabaadiina waxaad moodaa dee inay fushay mar haddii hoolkii xoogba lagu qabsaday
sidaan xogta ku hayo
haddii haddii xataa ay jirto golayaasha dowladda ama madaxda dowladda wax u dhexeeya dalku system iyo nidaam buu leeyahay kaasaa la rabaa in laysu maro ka lagu wada hadlayaa inuu kaa noqdo baa la rabaa laakiin maaha waxa lagu wada hadlayaa xoog ma iyo cabad
guddoomiye hadda hoolkii waa lasoo weeraray ciidankii ilaaladaa joogtay saan xogta ku hayo waa isdifaaceen saacadda ay la hadlayso oo xilliga soomaaliya labadii habeennimo ay tahay hoolkii saacaddan yaa gacanta ku haya
hoolkii waxaa gacanta ku haya ciidamadii ilaalada ahaa oo hore u joogay laakiin waxa ku hareeraysan oo meel walba laga keenay ciidamadii daraawiishta ee dowladda iyo kuwii booliska oo dhammaan ah xataa kuwii faranaha jiray baa laga soo saaray noocay u yihiin hubna waa la keeno waa lagu wareejiyey waxa meesha joogana waa dhowr iyo toban weyl waxaa labaatan gaadhoor waxaweye marka haddana waxay rabaan inay ku laayaan wiilasha meesha inay ku laayaan bay rabaan oo ay hoolka xoog ku qabtaan marka hore iska caabiyaan
marka khasaaruhu intee tiro la egyahay khasaare khasaare khasaaro waa intee dhimasho iyo dhaawac intaa og tahay
khasaaraha dhimasho iyo dhaawac anigu qolada xoogga wax ku doonaysay wax ka dhintay warkooda ma hayo laakiin shacabkana laba qof baa ka dhintay oo mid haystay meherad ku qabsan xarunta baarlamaanka iyo qof dumara oo lai sheegay labada qofaa shacab ku dhintay ciidanka ilaalada ahaana hal wiil baa ka dhintay golihiina ilaa iyo hadda xisaab buu ku jiraa ujeedka ay dowladdu ka leedahayna waxa weeye inay xoog intay kula wareegto iyadu ay xoog waxay rabto kaga samayso haddii dowladda ay u suurto gasho inay dhowr iyo tobanka wiil oo hoolka ku jira ay ka saarto ama xoog ha uga saarto ama xeelad kale ha uga saarto oo ay halkaa shir ku qabato oo tiraahdo baarlamaanka intay fariisiiso guddoomiyihii xilka waa ka qaadnay sida hadda aan xanta ku hayo mooshin ay wadaan oo dabada ka riixayaan baa jira ma ku qanci doontaa wixii halkaa ka soo baxa adigu sharciyadasi ma waafaqsanaanayaan
maya aniga waxaan ku imi sifo sharciga kursiga golahaana ii doortay sida madaxweynaha loo doortay baa laygu doortay sifo sharciga baan kaga tegi karaa waxa aan xilka ku waayi karaana way qoran yihiin dastuurkana way ku qoran yihiin xeeroosaadkana way ku qoran yihiin xilka intaasaan ku waayi karaa laakiin xoog kuma waayi karo wax kastay dhoobdhoobaanna sharci ma noqon doonaan guddoomiyihii sharcigaha waa aniga sifo sharcigaan ku tegi karaa sifo sharcigaan ku imid sifo sharcigaan ku tegi karaa mana aqoonsan doono waana dhoobdhoob waana wax xildhibaanadana lagu qasbayaa waxaa la adeegsanayaana waa hantidii ummadda hantidii ummadda lacag baa la qayminayay oo caawa la qaybinayaa hantidii ummadda aan la bixinay waddooyinkii dhulku waa googaan yahay dadku waa dayacan yahay meel walbo adeegyadii bulshadu waa wada dayacan yihiin hantidii ummadda laga qaadayna waxaa lagu bixinayaa waxa weeye waxyaabahaan kuu sheegaya iyo waxaan waxba ka jirin sharcina aan ahayn
guddoomiye khasaaraha hadda halkaa ku dhashay oo nafta iyo maalka iyo dhaawaca iyo dhimashada leh yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya bay kula tahay
mas-uuliyaddeeda waa caddahay ciddii soo weerartay doonaysay xoog inay kula wareegto golaha baarlamaanka ama xarunta baarlamaanka puntland ayaa iska leh mas-uuliyaddaa iyadaa leh dowladdaa leh iyadaa weerarka soo weerartay iyadaa xabadda bilowday iyadaa xoog ku timi meesha waayo ma ma dowladda weliba madaxweynaha amarkaa leh ma dowladdaa ma dowladdaa laga ilaalin karaa xarunta baarlamaanka maxayse ku qabsan kartaa dowladda xarunta baarlamaanka qaranka guddoomiye adigoo mahadsan oo aan kaaga mahad celinayo waktigaaga qaaliga ah puntland waxay caan ku ahayd in ay odayaasha dhaqanku marka xaaladda tan oo kale ay timaado ay dhex galaan suldaankii beesha warsangeli suldaan siciid baan waxaan ka warqabaa inuu baran ka yimi oo arrintaasi u dhexdhexaadiyey oo madaxweyne ay caawa xataa is arkeen islaan ciise islaamka ciise maxamuud baa ku jiray ismo kaleeta iyaguna ku jiro boosaas ka yimi sida ugaaska dishiishe beledaajaha cali saleemaan waawaantii isimadaas wadeen ma shaqayn weyday xaggeese ku dambaysay iyadu
shilow waawaan horta wax ishaynaya waataan kuu sheegay ismaduna waxay u baahan yihiin horta marka hore inay aqoonsan yahay inay isme yihiin oo xurmaya yihiin oo dadka odayaashooda yihiin oo ugu sarreeyaan iyagu waxaa muuqata taas inaanay meesha oolin dowladdana wax ismadu xurmaha aanay ka lahayn xukuumadda wax xurmaha aanay ka lahayn ismadu ayaa cad oo muuqata waxaan daliilka uga ah suldaankii iyo odayaashii oo madaxtooyada ama markaa ka soo baxay ama joogaba xabadda la bilaabay oo ka hadlaya arrimahaas oo doonaya sulxi iyo wanaag inay ka galaan ma jirtaa suldaanka in madaxweynuhu suldaanka beesha warsangeli inuu madaxweynuhu ka warwareegay inuu arko
ha ha suldaanka waa loo yeedhay madaxweynaha u yeedhay ceelgaabaa looga yeedhay markii uu yimina kulankiisii wuu ka warwareegay madaxweynuhu suldaanku wuxuu joogaa habeenkii afraad iyo caawa u ahayd caawayna kulmeen intii horreysana wuu ka warwareegayey weliba haddana erguu kula kulmay waa laga ergeeyey waa laga yaa ka ergegeeyey oo yidhi qaabil suldaankii warsangeli baa magaalada kuu jooga islaan ciisaa ka ergeeyey oo arrintaa ka xumaaday oo markaa ku soo warceliyey suldaanka
hadda hadday suldaanka iyo madaxweynuhu maanta is arkeen maxay ka wada hadleen intaa xogta ka hayso mase is afgarteen mise waxay ku kala tageen qubiqa
wallahi shinow arrintaas anigu dee odayaasha lama joogin xilligii jaaniska furaysan ahaana waa xilliga xabaddu bilaabatay haddiise dee wanaagtune wanaag ku kulmeen waxayla tahay dee xabadii kama dambayseen hadday wanaag kulmaan iyo haddaanay safkaran baa marna xabadii wax saxa ma ahayn laakiin waxay kugu caddaynaysaa in madaxweynaha iyo dowladda wax u dhoob xukuumadda wax u dhoobnaaya waxaa keliya u dhoobanna ay ahayd kursiga anigu aan fadhiyo inaan bannayo aan sharciyada ku joogo oo ay keensadaan qof kaloo gacan ku ribis ah oo iyagu ay keensadaan aniga waa lay doortay laakiin mid ay iyagu keenaan guddoomiye waxaa igu maqaalo ah in koox aranjan la yidhaahdo oo madaxweynaha inuu doorashada kusoo baxo gacan weyn ku lahayd ay iyagu ahaayeen ciddii khilaafku idinka dhex qarxay ee aysan xagga madaxweynaha iyo adiga wax weynoo idiin dhexeeya aysan jirin arrintaa maxaa ka jira
waa saxiix arrintaasi wax annaga madaxweynaha hore aan u sheegay waxna dhex maray iyo waxaan isku qabannay iyo meel aanu ku kala tagnay midina ma jirto nimankaas ayaa suuqa ku jiroo lahaa ninkaa guddoomiye ahaa meeshaanu ka saarayna
maxaa marka isugu timaadeen iyaga markii la yidhi maxaad uga ma garanayo waxaan isugu nidhi ma jirto i don't know malaha waxay u arkeen masaaliixdooda inaanay iga socon karin waxaa masaaliixda ay kalan yihiin dowladdan ay u dhisteen inaanay iga socon karin bay malaha u arkeen waxaana ugu weyn oo hadda iyaga laga sheegay laba kun iyo labaatanka oo aanan wax waraba ka hayn anigu iyo wax talaha midna aanan ka ogeyn oo aan waqtigiisuba joogin bay waxyaabahaas iyo wax la mida bay sheegi jireen oran jireen ninkaa meesha waan ka saaraynaa labada kun iyo labaatanka markaa leedahay waxaa ula jeedaa doorashada soo socota ee soomaaliya miyaa ula jeedaa
haa haa Een, waxay ka cabsi Waa qabeen hadal- inaad saameyn waa ku hadal yeelato oo xildhibaanada warsangelis oo xulidooda iyo talo ku yeelato ma intaasay ka ka cabsanayeen
wallahi niyo dee ma garan karo waa waa- waa waa waxaanan fahmi karinba wax aanan garanayn in laygula diriro xataa lama yaqaan doorashada iman doonta qaabka soomaalidu weli islama fahmin qaabka doorashada loo dhigayo iyo qaabka laysu dooranayo waayo qof iyo cod way adag tahay inay dhacdo xilliga la marayo marka maba laysla fahmin inaan talo ku yeelan karo iyo inaanan ku yeelan karin iyo lamaba gaadhinba ma jirtaa een, waxyaaba waxaa jira ay iyagu ku doodayeen oo kugu eedeynayeen oo ah inaad xiriir hoose la leedahay dowladda federaalka soomaaliya
dowladda federaalka soomaaliya waa dowladdii soomaaliyeed waa qarannimadii ummaddan waa waa mabaadi'dii puntland lagu dhisay bay ka mid ahay dowlad soomaaliyeed iyo midnimo soomaaliyeed shaqo anigu aanu hayay ma jirin laakiin inay waxaan aqoonsanahay inay dowladdii soomaaliyeed iyo sharaftii iyo qarannimadii soomaaliyeed ay tahay saasaan aaminsanahay waana intaa inta hadda kiisku ka jira
haddii ay dhacdo in sifo bilaa sharciya een, xukunka lagaaga qaado oo lagu dhawaaqo een, iyadoo haddaba sharcigii laga tallaabsaday intaan aragno oo meeshii dhiig yaallo een, m- gobollada aad ka soo jeedo ee, maxaan ku rahdaa sanaag ama beesha warsangeli ay wax badan maxaan ku rahdaa hore puntland uga tabanaysay beesha dhulbahanto iyada la duruufa iyada laftigeedu sidaasi la mida tabashooyin badan maamulka ay jireen ma kula tahay markaa in la joogo xilligii dadkaasi ay aayahooda ka tashan lahaayeen intii garoowe waxa weeye qaarkoodna waxa weeye lagu layn lahaa qaarkoodna ismadana lagu ahaameyn lahaa
waa la joogaa waayo wayna imanaysaa waayo puntland la wada leeyahay inaanay jirin baa caddaatay waxaa la kala sheegtay caasimaddii oo reer sheegtay oo oo oo madaxdii dowladda iyo mas-uuliyiintii lagu caayay ka hadlayay sharciyadda Een, puntland baa reer sheegtay oo hadda dadka xo- ugu xoog sheeganaya oo waxa weeye puntland marka la wada leeyahay ma jirto meesha way ka baxday dadku aayahooday ka tashan doonaan inta la helayo puntland la wada leeyahay haddii la yidhahdo anu waan waxa weeye waa waa wax cadood muuqda hadda Een, waayahay een, waxaa sheegaysaa in caasimadii dadka een, laga sheegtay maantana saan maqlay ciidamada kusoo weeraray hal reer bay u badnaayeen een, taliyayaashooda oo kale ciidamada weeraray een, hoolka baarlamaanka marka een, beesha caasimada degan een, arrintii gogashii ay dhigeen ee reer puntland oo dhan u dhigeen oo caasimada ahayd oo dhexdhexaadnimada ahayd ma waxaa aaminsan tahay inay ku talax tageen
way ku talax tageen meeshana way ka baxday waayo caasimadu waa meel la wadaago la wada leeyahay meel reer sheegan karana maaha meel ummadda lagu aflagaadeyn karana maaha meel xoog la isugu sheegin karo oo hay-adaha dowladda iyo instituushyanada kala madax bannaan ay isku xoogi karaan maaha ma fahamtay caasimadii mana dhacdo waxay ku tusinaysaa kan tan caawa dhacday iyo tii maalintii hore dhacday oo maxay ahayd inay guddoomiyaha eh, gobolka nugaal iyo eh, eh, da- odayaasha la midka ay ku hadlayeen oo ku aflagaadeynayeen xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dalka inay reernimo ahayd tan caawa dhacdana inay reernimo tahay waayo haddii nidaam iyo sharci jiro iyo system weerarna ma dhaceen Eh, maxay ahayd inay eh, eh, eh, ciidan isku qabinayna meel ma tageen ma fahamtay Eh, waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusinayaan puntland wada lahaanshihii inay ka baxday waddo khaldanna inay hayso waddadii waagi hore lagu dhisana inay ka baydhay ummadda wax u diidayaa ma jiraan marka inay ayahooda ka tusadaan
Een, b- nin taliya ah oo suu sheegay een, magaalada garowe kasoo jeeda wuxuu kugu eedeeyey inaa hoolka baarlamaanka gelisay ciidamo maleeshiyaada oo cid ay yihiin aan la garanayn eedaa maxaa ugu jawaabaysaa oo ay halkaa kula dagaalameen oo iyagu ciidankii ay la dagaalamayeen oo rasaasta kusoo furay ay ahaayeen ciidamo waxay yihiin aan garanayn oo adigu meesha aa geysatay
wax allaale wax ka jiraa ma jiraan ciidamada mees joogay ciidamadii ilaalada baarlamaankay ahaayeen ciidankii aniga istaafkayga ahaabay ahaayeen ciidanka madaxtooyadaabaa ku jiray oo madaxweyne ku-xigeenka aan ku codsanay oo noo soo diray oo hal gaari ahaayo ciidankii saaraa iyo gaarigaygii aniga ka ilaalin jiray baa yaalay ciidamo meel ka yimina ma ahayn ciidamo aanan garanayna ma ahayn wuu garanayay xataa ninka weeraraya u tegaya sarkaalka wuu garanayay waxba kama jiraan mas-uuliyadda la sheegaya mas-uuliyad waa la yaqaan ciddii wax geysataa mas-uuliyadda lagu xilasa ka dhaca ma ciidanka baarlamaanka joogabaa cid weeraray oo tegoo meel aaday mise isagaa la soo weeraray waxa weeye jawaabtu isagaa la soo weeraray ciddii soo weerartay baa wixii halkaa ka dhacay mas-uuliyaddeeda iskale akhriya adduunka guddoomiye waxaa jirtay beesha ka soo jeeda oo warsangeli in muddadii dhowrkii bilooda ugu dambeysay ay puntland aada u soo galeen oo somalilan oo markii hore dadka qaarkii inkasta aysan badnayn oo beesha ka mid a lagu xalinayay inay ka tirsan yihiin ay kasoo goosteen khaasatan ciidamo fara badan arrintaa oo lagugu ammaanay inaad door weyn ka lahayd oo xataa ciidamada dhowr jeer a booqatay arrintaas maxay u dhimi kartaa arrintan garowe ka dhacda caawa dadaaladii gobolka si buuxda loogu soo gacan gelinayay iyadoo madaxweynuhu xataa maalintii baarlamaanka uu ka sheegay oo waxqabadkii ugu muhiimsanaa oo uu ku faanayay ay ahayd marka arrintan hadda ka dhacday baarlamaankan iyo dadkan la laayay ma kula tahay inay dhabarjab ku noqonayso gobolkii sanaag iyo beeshii warsangeli puntland kusoo dabaalideedii oo ay is-aaminaadii ay meesha ka baxayso
is-aaminaadii meesha way ka baxday waa run ciidamada soo wareegay iyo sida beeshaasi hadda ay puntland ugu heelanayd waxa weeye waa wax la wada ogyahay laakiin tani way dhaawacaysaa waa tan kalena waa runtaa gacan baan ku lahaa ciidamada ugu badan oo kunka ku dhow anaa sababu ahaa inay yimaadaan guddoomiyaha gobolka anaa sababu ahaa waxa weeye gacanta ugu weyn anaa lahaa waxaan ka shaqaynaya wanaagga puntland iyo sidii puntland meel u wada aadi lahay iyo puntland la wada leeyahay ayay ahayd laakiin weji kalaa loo isticmaalay waana lagu noqonayaa dadkaana dhib badan bay u geysanaysaa ama moral ha noqoto ama maxay ahaydeen wadalahaanshihi waxaan wadalahaa ha noqoto ama shaqadii wanaagsaneeday hayeen ha noqotee wuxuuba dhaawacna way u geysanaysaa dibna waa loogu noqonaya haddii la yidhaahdo okay guddoomiye gebagabadii mas-uuliyiintii lagu gafay iyo odayaashii meelka dhaca lagu sameeyey iyo sharaf darrada
guddoomiye gebagabadii baan soo gaaraynaa waraysiga xilli dambey kuu tahay walow aan filayo caawa in saa sheegayso lagugu hareeraysan yahay hurdu aysan ku olayn maxaa ugu baaqaysaa shacabka reer puntland guddoomiyaha ugu ahayd golihii wakiilada iyaga ka wakiilka ahaa beesha caalamka halow maxaa ugu baaqaysaa gebagabadii shacabka puntland ee golaha wakiilada ee iyaga ka wakiilka ahaa guddoomiyaha u ahayd ama aa u tahay iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba
beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa halkaa wixii ka dhacay oo xoog iyo iyo iyo weerar ahaa oo xaruntii baarlamaanka lagula wareegayey la doonaya in lagula wareego inay tahay waxaan sistamka iyo nidaamka dowliga meela kaga jira beesha caalamkuna waxa caawa dhacday iyo waxyaabaha dambe oo la rabo in la malmaluuqo oo dhici doona midna inaanay aqoonsanin lagulana xisaabtama ciddii geysatay shacabka puntland waxaan leehay shacabka puntlandow anigu idinkaan idin matelayey idinkaana idin shaqaynayey mana waxaan rajaynayaa shaqada aan idin hayay idaan saruugsanayn dantiina ina ahayd waxaan ka hadlayay waxaa la toosiye waxaa la soco shacab baa tihiin dalkan idinkaa iska leh rasuulka waxaa idinku qornaa wadda ugu sarraysaa puntland waa allaweyne ka shaqo waa shacabka dooris baad leedihiin iraadaad leedihiin dantiina inaad isu taagtaan waddada puntland qaabka loo wadana inaad ka soo horjeesataan oo waxa weeye aad aad maxaa ka dhiidhidaan ayaan shacabkana ugu baaqaya wax saxa iyo puntland la wadanayahayna la raadiyo si ummaddii puntland la isugu hayo maxaa oo aanay u kala teginin una sirto